duumada ah waxaa sababa dulliin ku dhaca plasmodium-ka kudulnoolayaashu waxa ay ku faafaan dadka iyada oo loo marayo qaniinyada kaneecada dumarka ah xilliga roobka ayaa ah xilliyada inta badan ay saa'ido kaneecada taasi oo sababta in ay soo bataan bulshada ka cabata cudurka maleeriyada qaar ka mid ah dhaqaatiirta caafimaad ee ku nool magaalada dobley ayaa bulshada uga digay cudurada ka dhalan kara qaniinyada kaneecada magacayga waa maxamed cabdulaahi kana mid ee takhaatiirta caafimaadka ku lug leh waxaan ku talinayaa oon ku baaqayaa qoysaska iyo dhammaan magaalada in xilli roobaad weliba waxaan galnay ee aada u xoog badan oo biyihii iyo roobkii badan yihiin marka in liska nadiifiya biyahaas ciddii awood u leh ay biyaha horteeda fadhiya iska kiciso heerka macnaha feejignaanta ee sare loo qaado waxaa kale oo ayadana ka ka dhashay ama saa'idba ah kaneecada ayadana sidoo kale waxaa loo baahan yahay in laga hortago in qashinkii la guro oo dhartii iyo wixii ka baxay guryaha dhexdooda laiska guro in meelaha biyaha ay fariisteen ayadana laiska hagaajiyo in marakaneecooyinka mataqaanaa la xirta oo oo daaweysan oo kaniinka mataqaanaa lagu daro in guryihii laiska buufiyo ayadana mataqaanaa ay u baahan tahay marka xilli waxaan galnay ee wax badan ka dhalan karaan oo kaneecadii saa'id tahay oo wasaqdii saa'id tahay xilliga hadda aynu ku jirnona tan kasii dhalatay way ka daran tahay magacayga waa aadan cusmaan sida malaarida dobley waa xad dhaaf waaye xilliyada hadda jilaalka waxaaba ka sii daran markuu roobka u daca ayadoo jilaalkii ay dadka magaalada cunaysay habeen iyo maalin ayaa haddana roobka markuu dhacay kadib waxay noqotay boqolkiiba boqol ayay noqotay xaafadaha haddaad aragto dadka wada qandhan furmashayaasha haddaad imaado malaria maa la aruurinaya dad maafilaan buu ku xiran yahay marka biyaha waddada dhulka galaayo iyo alxamdulilaahi roobabka faraha badan ayaa keena malayrida waxaa haboon qofka intuusan aadin dhakhtar ama doctor u tagin maadaama magaalada ay tahay magaalo oo kaneeco ay tahay inuu micnaha isticmaalo marakaneeco marakaneecada badanaa qofka way ka caawisaa inaysan kaneecada aysan cunin xilligii loogu talagalay hadda dhobley oo kale salaada maqrib markii laga soo baxaa kaneecada waxay usoo baxdaa sidii taqsidii oo kale aad bay micnaha noo cuntaa meelaha aan ku caawisanayno marka waxaa haboon qofka inuu isku dabiibo marakaneeco intuu awoodo habeenkii markuu saxanayo oo kale